alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wcalaa aalihi wasaxbih waslama tasliima kaiira amaa bacdu asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa darsigeennii sagaalaad ee ka mid ahaa duruusteeni imtixano ahayd ee ku saabsanayd quudka quluubta waxaynu ogsoonnahay waxyaabaha ugu daran qofka bani aadamka waxaa ka mida inuu tacab khasaaro tacab khasaarka waxaa ka mid ah qofka inay soo maraan fursado fara badan oo qaaliya oo ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhowaan karo naftiisana uu kaga badbaadin karo naarta jahanama ilaahay baynu ka magan gelaynaay kana dhigan karo waddo uu ku gaadho ilaahay subxaana wa tacaala raalli ahaanshihiisa iyo naciimkiisa waxaa markaa tacab khasaara inuu qofku fursadahaasi ka faa'iidaysan waayo oo fursadahaasi bilaa faa'iido ay ku dhaafaan oo sidaasi ay ku seegaan waxaa jiro culimmadu ay sheegeen casharatu ashyaa daa'ica laa yuntafacu bihaa toban shay oo haddii laga faa'iidaysan lahaa ay suurtagal ahayd addoonku inuu ka faa'iidaysto laakiin ay dhacdo inay noqdaan toban dayacma oo bilaa faa'iida ah oo addoonku aanu ku intifaacin waxaynu ogsoonnahay waa qodobka koowaad ee cilmiga shareecada shareecadu siday u ammaantay ilaahay subxaana wa tacaala u dhiirigeliyey sidiisa ayuu cibaado u yahay ilaahay loogu dhowaado subxaana wa tacaala ilaahay baa ballan qaaday addoomaha cilmiga barta ee ku camalfala inuu darajooyin dhaafin doono addoomaha kale muuminiinta ah yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat ilaahay muuminiinta cilmiga la siiyey darajooyin buu dhaafinayaa oo uu ka sarraysiinayaa muuminiinta iyagoo aan cilmiga lahayn iyadoo cilmigu uu yahay shaygaa qiimaha iyo sharafta leh oo ilaahay subxaana wa tacaala addooma uu ku kor yeelay adduuniya aakhiraba haddii lagu camalfali waayo wuxuu noqonayaa bilaa faa'iido bilaa manfaco cilmun laa yuntafacu bihi laa yucmalu bihi haddaanu addoonku ku camal falin cilmigu ogaado oo amar kastoo ilaahay oo uu ogaado aanu qaadan wax kastoo ilaahay u diido aqoon u yeeshana aanu ka fogaan ogaanshaha uu ogaaday wax faa'iidaa u yeelan maayo walihaadaa buuhi nabigeenu calayhi salaatu wasalaam walqur'aanu xujatu laka o calayk qofkii qur'aanka bartay qur-aanku ama xuju iyo waa u doodayaa ama qur-aanku muduci buu ku noqonaya yowma alqiyaama waxaanay ku xidhan tahay mowqifka uu qur-aanka ka istaago inuu qur-aanka ka dhigto qaa'id iyo hage meel fiican mariya iyo qur-aanka isagoo garanaya inuu ka jeesto uu ka jeesto qur-aanka ku camalfalkiisi iyo u hoggaansankiisii arrintani halista ay leedahay awgeed nebigeenu calayhi salaatu wasalaam kaana yatacawadu billahi min cilmi laa yanfac wuxuu ilaahay ka magan geli jiray cilmi aan waxtar lahayn kaana yaquul calayhi الsalaatu wasalaam as'aluka cilma naafica wa acuudu bika min cilmi laa yanfac ilaah waxaan ku weydiisanayaa cilmiga anfaca oo i hagaajiya waa cilmiga qofka qalbigiisa iyo intiisa muuqataba hagaajiya alcilmu aladii yaquudu اlinsaana ilى اljana wa ilaa ridwaan الraxmaan waa cilmiga addoonka u hogaamiya xagga jannada iyo raalli ahaanshaha ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay waxaan kaa magan gelayaa cilmi aan waxtar lahayn wa huwa alcilmu aladii laa yucmalu bihi waana cilmiga aan lagu camal falin macnuhu waxa weeye ilaahu cilmiga ay bar waxaanad waafajisaa cilmiga inaan ku camal falo si uu cilmigu ii anfaco dadku maanta inta ay garanayaan aada bay u badan tahay intaasoo qura hadday ku camal fali lahaayeen adduunyada waxaa buuxin lahay طaacat الraxmaan adeecitaan allah raxmaanka ay adeecayaan sharka iyo fasaadka iyo munkaraadka iyo waxa shareecada khilaafsanina waa yaraan lahaayeen laakiin intii la garanayay oo lagu camal fali waayey baa adduunka fasahaadisay ilaahay la caasiyaana inay badato sababu noqotay qodobka labaad wuxuu yahay waa camalu laa ikhlaasa fiihi walaa iqtidaa waa camal addoonku uu sameeyey waa camal addoonku uu isleeyahay ama dadka ula muuqdo inuu yahay camal ilaahay loogu dhowaanayo laakiin camalka waxaa ka maqan labadii arrimood ee camalkaasi uu ku taabageli lahaa ee ilaahay subxaana wa tacaala uu ku aqbali lahaa arrinka koowaad waa ikhlaaskii ikhlaaskuna waa ahamu ashyaa wa awal lwaajibaat waa ashyaada addoomaha loo diray ka u muhiimsan waana waajibka u horeeya addoonka saaran wamaa umiruu ilaa liyacbudu llaha mukhlisiina lahu ddiin lama amrin wax kale waxaa la amray ilaahay inay caabudaan iyagoo ilaahay subxaana wa tacaala cibaadada u gooni yeelaya waa shayga ugu adag qofka bani aadamka ah inay arrimihiisu ilaahay daraadduun ay noqdaan oo naftiisu wax dheefa aanay ku yeelan ammaan aanay ku doonin manfaca dunya aanay ku raadin mansib iyo madaxtinimo aanay uga jeedin sababtoo adkaadana waxa ay tahay waayo liannahu laa xadda daahiran linafsi fiiha dheef muuqato naftu ay ku arkaysa ikhlaaska ayaan jirin dheeftiisu way qarsoon tahay waa qeybkiiyo waxa maqana ilaahay uu ka warramay waa jannada iyo naciimka yaalla qofku inuu mukhlis noqdaa waxay u baahan tahay mujaahada inuu naftiisa la jihaado wa qaطcu mulaaxadati اlmakhluuqiin iyo daymoodka makhluuqaadka ay daymoonaysa naftiisu inuu ka jaro oo naftiisa si dhammaystiran uu ugu jeediyo xagga ilaahay subxaana wa tacaala oo ay noqoto naf ilaahay u nool subxaana wa tacaala oo ilaahay daraaddii u shaqaynayso camalka u samaynaysa oo makhluuqu aanu waxba la ahayn ee allaha khaaliqa ee cadiimkaa qalbigeedu uu ku xidhan yahay haddii ikhlaaska la waayo camalkii nafci yeelan maayo in kastoo addoonku uu ku daalo in fara badan oo acmaal saalixoo wanaagsan bay samayn jireen mushrikiintu haddina haddana ilaahay wuxuu uhi waqadimnaa ilaa maa camiluu min camal fajacalnaahu habaa'an manhuura wax allaaliyo wixii camal ay sameeyeen ee wanaagsanaa sadaqaday bixiyeen mid dulman ay u gargaareen miskiin ay caawiyeen dawaaf ay kacbada ku dawaafeen soom ay soomeen salaad ay tukadeen dikri iyo xus ilaahay ay la yimaadeen waxaasoo dhan waxaanu ka dhignay sida boor la afuufay oo kale boor la afuufay manfac male muuqna ma leh sidaasoo kale camalkoodu noqday waayo maxaa ka maqan alikhlaas acmaashoodu waxaanay ahayn mid tawxiid ku dhisan oo ilaahay daraadiya ilaahay baa odhan doona addoonkii camalka sameeyey laakiin ilaahay daraaddii aan u samayn waxaad u tagtaa ciddii daraaddood aad u samaysay iyagoo ha kaa abaalmariyeen man camila camalan ashraka fiihi macii hayri taraktuhu wa shirkahu buhi ilaahay fi lxadiid alqudsi qofka sameeye camal aniga iyo cid kale shuraako uu nagalaga dhigay aniga iyo cid kale ayuu shuraako ka dhigay camalka dhexdiisa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ihi camalka aniga cid kale uu shuraakada nagaga dhigayba waan ka tegayaa buuhi ilaahay subxana wa tacaala isaga iyo camalkiisaba agteeda qiima kama leh wax ajaroo agteeda uu kaga helayaana haba yaraatee ma jirto arrinka labaadna waa itibaaca camalka in la aqbalo oo camalka ilaahay wax lagaga helo shardiga u ah oo in nebi maxamed calayh salaatu wasalaam lagaga daydo hadduu addoonku sameeyo camal uu aada ugu dadaalay oo juhdi la yaabla uu ku bixiyey niyadiisuna aad ay u fiican tahay oo ilaahay daraaddiuna u samaynayo laakiin camalkaasi aanu ahayn camal loo sharciyeeyo la yidhi ilaahay ku caabud ama qaabkaa u samaynaya aanu ahayn qaab loo sharciyeeyey laga aqbali maayo wuxuu noqonayaa camalkiisaasi bilaa faa'iido waa ka yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam kamaa fii muslim min xadiidi caaisha man camila camala laysa calayhi amruna fahuwa rad qofka sameeye camal aan shareecada waafaqsanayn waa cibaado waa qurbo waa wuxuu janno ku doonayo waa wuxuu rabo ilaahay inuu ugu dhowaado laakiin looma sharciyin ama qaabkan uu samaynaya qaabkii la sharciyey maaha camalkaa waa lagu celinayay laa yuqbalu minhu laga aqbali maayo ilaahay agtiina waxba kaga heli maayo ilaahay subxaana wa tacaala addoomaha camalka waa ku imtixaamay liyabluwakum ayukum axsanu camalaa ilaahay waa idin imtixaamay si uu ogaado kiina u camal wanaagsan goormuu noqonaya camalku mid wanaagsan idaa kaana khaalisan muwaafiqa lisunati الnabiyi wa ariiqatihi waa haddii ilaahay daraaddi loo sameeyo isla markaana uu waafaqsan yahay sunadii nebiga calayh الsalaatu wasalaam marka camalka labadaa laga waayaa qofka samaynaya waa ku daalayaa un wax manfaco uu leeyahay ma jirto wuxuu ku dayacayaa awooddiisa iyo wakhtigiisa iyo cumrigiisa arrinka saddexaad ee fursad qaaliya ah haddii laga faa'iidaysto laakiin haddaan laga faa'iidaysan khasaare noqonaaya iyo tacab ba-ay waa maalun laa yunfaqu minhu waa meel aanu qofku waxba ka bixin naftiisana waxba kama siiyo naftiisana waa ka xakameeyey oo xataa naftiisiibuu kaga bakhaylay maalkii ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey walaa yastamticu bihi jaamicuhu fi dunya waa maal qofkan urursaday adduunyada intuu joogo xataa isaga ku intifaaci maayo wax hagaagsan ka cuni maayo wax hagaagsan ka cabbi maayo wax hagaagsan ka gashan maayo gaadiid fiican ka iibsan maayo guri fiican ka geli maayo isagiibaa ka qatan adduunyada intuu joogo walaa yuqadimuha amaamahu fi laakhira iskamana aanu horaysiin oo ilaahay daraaddii umu bixin idan lam yantafic bihi fi dunya walaakhira adduun iyo aakhiratoona qofkaasi maalkiisa kumu intifaacin maalku wuxuu ka mid yahay nicamka ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay addoommaha ugu mana sheegto waxaanu ilaahay addoomaha u geliyey fursado badan mid adduunyo ah inuu addoonku adduunyada intuu joogo maalka xalaasha ilaahay uu siiyey lafihiisa ugu intifaaco iyo mid aakhiro taweyn ah oo ah inuu iska horaysiiyo ilaahay daraaddii maalkiisa u bixiyo oo maaliba meesha ay ka qaalisan tahay ee ajarkeeda cumrigiisu uu ka dheeraanayo maalkiisa ilaahay daraaddii inuu geliyo waa ka ilaahay ammaanay dadka maalkooda bixiya wma tuqadimuu lianfusikum min khayri tajiduuhu cinda allahi wakhayra waacdama ajra wixii aada ilaahay daraaddii u horumarsataan oo maala isaga oo weyn oo ilaahay subxaana wa tacaala idin kobciyey oo sidii uu ahaa ka wanaagsan ayaad ilaahay subxana wa tacaala hortii ka heli doontaan maalin maalintii aada bixiseen aada uga baahi badan tihiin maalkaasina uu ka nafciyo waxtar badan yahay haddii qofku maalkiisa aanu ku intifaacin adduunyada intuu joogo aakhirana wax ka mida aanu horumarsan maalku sidiisa ilaahay ugu dhoweyn maayo waa ka ilaahay subxaana wa tacala yihi yowma laa yanfacu maalu walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim adduunyada markaan joogay baan xoolo badan lahaa inamo badan baan lahaa ilaahay agtiisa waxba kaaga tari mayso wamaa amwaalukum walaa awlaadukum bilatii tuqaribukum cindana zulfa maalkaaga iyo ubadkaagu toona haddaanad ka dhigan fursadaad ilaahay ugu dhowaato subxaana wa tacaala ma aha mid iskii ilaahay kuugu dhoweynaye maalka waa in laga faa'iidaysto oo marka hore weji xalaala laga kasbado marka dambena qofku adduunyada inta uu joogo nicmada ilaahay uu siiyey isagoo israafka iska ilaalinaya waa inuu ku istimtaaco naftiisa uu ugu raaxeeyo naftiisa uu ku anfaco kul washrab walbas min gayri sarfin walaa makhiila wuxuuhi nabigu calayhi salaatu wasalaam arsaaqda ilaahay ku siiyey cun oo cab oo gasho adoo iska ilaalinaya daadaadinta inaad isticmaasho intaad u baahneed in ka badan adoo iska ilaalinaya maalka ilaahay uu ku siiyey kibir iyo isla weyni inaad ka qaado oo dhulka dushiisa aada u socoto socod kibir uu ka muuqdo isqaadqaada adoo iska ilaalinaya arinka afraad ee addoonka aan nafciga u lahayn waa qalbun faariqun min maxabat illaah washawqi ilayhi walunsi bihi qalbigu waxa uu ku nool yahay ee awood uu ku yeeshaa waa iimaanka iimaankana qodobadiisa waxa u waaweyn maxabat ullahi tabaaraka wa tacaala inuu qalbigu ilaahay u jecel yahay oo qalbigu yahay qalbi ilaahay u boholyoobaya oo u dadaalaya siduu u samayn lahaa asbaabta u suurto gelinaysa inuu ilaahay u dhowaado yowma alqiyaama oo ilaahay subxaana wa tacaala wejigiisa eegmada u eegaya waxa waya inuu ku raaxaysto haddii qalbigu maxabada ilaahay uu ka maran yahay khayr oo dhan buu ka maran yahay iimaanno qalbigaa kuma jiro oo qofkaan ilaahay jeclayna qalbiga ilaahay aan ka jeclayn falaysa bimuumin muumin maaha wax allaale iyo wuxuu cibaado sameeyaana wax anfacaya maaha waayo cibaadada arkaanteedu waa laba almaxabat waaltacdiim labadaasay ka kooban tahay inaad ilaahay jeceshahay subxaana wa tacaala ilaahayna aada weyneynayso haddaanad labadaasi aanay cibaadada kuu kalifahayn oo salaadaada aanay labadaasi ku jirin jacayl ilaahay aada u haysa iyo weyneyn ilaahay subxana wa tacala aada weyneynaysaa salaadaadu xataa cibaado noqon mayso suura ahaan adoo dhammaystiray intii lagaa rabay oo dhan soomkaagu cibaado noqon maayo sadaqadaadu noqon mayso dikrigaaga qur-aankaad akhriyayso cibaadaadka noocyada aada samaynaysa oo dhan kuwa qalbiga kuwa carabka kuwa xubnaha waayo tiirarkii ay cibaadadu ku dhisnayd oo almaxabatu waaltacdiim ayaa kaa maqan qalbigaaga haddii maxabada ilaahay ay ka maran tahay jacaylka ilaahay shar iyo xumaan oo dhan baa ku kulmaysa waxaanu jeclaanayaa uun qalbigaagaasi waxa xun qalbigaagaasina noqon maayo qalbi badqaba oo ka addoomaha badbaadina yowma alqiyaama yowma laa yanfacu maalu walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim qalbi maxabada ilaahay ka marhani ma aha qalbi caafimaad qaba waa qalbun mayit iska dhaaf io noqdo mid xanuunsanayee waa qalbi dhintay oo mar hore wafaaday oo baktiya oo meyda si quluubta loogu intifaaco quluubtan aynu laabaha ku sidano waxtar ay noogu yeelato waa inaynu ku camirno aynu ka buuxinno ilaahay subxana wa tacaala jacaylkiisa ilaahay inaynu jeclaanana waxyaaba badan baa inagu kalifaye oo sabab inoogu noqon kara waxyaaba waxaa ka mid a nicamka ilaahay uu ina siiyey meanad arkaan ilaahay siduu ku abuuray intaasoo qura haddaad eegto waa arrin sabab kuugu noqon kartaa allaha khaaliqe ku abuuray inaad jeclaato wa fii anfusikum afalaa tubsiruun miyaanad arkayn dhulkan ilaahay kuu sakhiray aada dul socoto samadan ilaa aada hoos harsanayso waxa makhluuqaad ilaahay uu kuu sakhiray waxaad cunayso iyo waxaad cabbayso iyo waxaad risqi haysato iyo waxaad nicmo tirsanayso o dhan xagga ilaahay bay ka timi wamaa bikum min nicmatin fa min allah nicmo kastoo ilaahay uu ku siiyood u fiirsataa waxay sababkuugu noqonaysaa allaha khaaliqee muncimkaa inaad jeclaato waxaa sababkuugu noqon kara ilaahay subxaana wa tacaala inaad jeclaato jacaylkiisu qalbigaaga uu galo macrifatu asmaa'ihi wa sifaatihi inaad barato ilaahay magacyadiisa iyo tilmaamihiisa lagu sheegay qur-aanka kariimkaa ama nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiidiisa uu kaga warramay waayo magacyada ilaahay waa magacyo wanaagsan wanaagga halkii u dambaysay bay ka gaadheen walilaahi alasmaau lxusnaa fadcuuhu biha ilaahay sifaadkiisuna waa sifaad dhammaystiran oo qurux iyo wanaag baa u dhammaystiran yahay ilaahay wuxuu ka nasahan yahay uu ka fog yahay uu ka dheer yahay nuqsaan iyo iin iyo ceeb iyo aafo iyo musiibo dhammaanteedba subxaana rabbika camaa yasifuun subxaana wa tacaala camaa yaquulu aalimuun culuwa kabiira ilaahay subxaana wa tacaala sifaadkiisao dhami waa qurux badan yihin ina allaha jamiilu yuxibu ljamaal naftana waxaa ku beeran cidda magaca fiican leh ee sifaadka iyo tilmaamaha fiican leh inay jeceshahay haddaad ilaahay magacyadiisa iyo sifaadkiisa barato ilaahay subxana wa tacaala si dhammaystiran ayaad ilaahay u jeclaanaysa ilaahay subxaana wa tacaala inaad jeclaato waxyaabaha sababi kara waxaa ka mida ee kugu caawin kara addoomaha ilaahay ee ilaahay jecel inaad la mujaalasooto oo iyaga aada la rafiiqdo ilaahay bay subxaana wa tacaala kuwaasi ku jeclaysiinayaan sida ilaahay kuu xusuusinayaan nicamkiisa ilaahay subxaana wa tacaala weynidiisa magacyadiisa iyo sifaadkiisa wuxuu ilaahay addoomaha jeclaada u diyaariyey yowma alqiyaama ilaahay subxaana wa tacaala maxabadiisu qalbigaaga hadday ku yaraato sharka ayaa kugu badanaya khayrkuna uu kugu yaraanaya iimaankaaguna waa daciifaya hoos buu dhacaya arrinka shanaad ee addoonku aanu ku intifaacahayna noqonaya dayac iyo bilaa faa'iidiyo tacab khasaar waa badanun mucaalu min aacatihi wa khidmatihi waa jidh ilaahay addoonka uu siiyey jidhkaasi oo ka cadilan oo ka xidhan oo ka garba duuban ilaahay cibaadadiisa iyo aacadiisa iyo ka amar qaadashadiisa ilaahay horta muxuu ku abuuray muxuu ilaahay xoogga kuu siiyey muxuu ilaahay caqliga kuugu sameeyey aada wax ku kala garanaysa xayawaanaad kale aad kaga duwan tahay muxuu ilaahay kuugu sameeyey gacmahan aad wax ku qabanayso lugahan aad ku soconayso indhahan aad wax ku arkayso dhagahan aad wax ku maqlayso limaada limaada khalaqa allahu hada albadan ilaahay jidhkan wuxuu u abuuray inuu noqdo mid ilaahay u khidmaynaya subxaana wa tacaala sideebuu jidhku ilaahay ugu khidmaynayaa ilaahay ma arsaaq buu ka rabaa abadan wuxuu ilaahay ugu khidmaynayaa ilaahay inuu cibaadaysto jidhkani oo wejigaaga ilaahay aada u dhigto oo gacmahaagu ilaahay u sujuudaan oo jilbahaagu ilaahay u dhacaan oo lugahaaga hoose oo ilaahay subxaana wa tacaala qalbigaagu uu weyneeyo oo ilaahay uu jeclaado subxaana wa tacaala oo ilaahay uu ka baqanayo oo ilaahay u khushuucsan yahay carabkaagana inuu farabadiyo xusitaanka ilaahay iyo ammaanitaanka ilaahay uu kaa mudan yahay haddii jidhkaagu uu noqdo mid ka cadilan muhiimaddaa ilaahay uu abuuray ilaahay uu yidhi wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun jidhkaagu wuxuu noqonayaa bilaa faa'iida weligaaba naax weligaaba muruqyo waaweyn yeelo weligaaba tagoogooyin iyo cududo waaweyn iyo lafo luxdan yeelo waxaad u naaxday ee jidhkaagu u wen yahay waa naar mar haddaanu jidhku qaban ujeeddadii ilaahay subxaana wa tacaala u abuuray idan xubnahaaga oo dhan ka shaqaysi xubnahaaga oo dhami ha ka shaqeeyaan ilaahay subxaana wa tacaala inay caabudaan ilaahay inay addeecaan ee amarkiisa qaataan markaasunbuu jidhkani nafciya waxtar ku yeelanaya haddii kale waxaad u korinaysaad u naaxinaysaa waa naar waa kayihi nabigeenu calayhi salaatu wasalaam ayumaa laxmin nabata bisuxtin fannaaru awlaa bihi hilib kastaoo qofka kaga baxa hilib kaste oo qofka kaga baxa xaaraan noocay doonaysaba xaaraantu ha noqoto naar ayaa cunaysa buuri rasuulku calayh salaatu wasalaam oo gubaysa addoonka ilaahay uu jecel yahay waxaa arrintaasi calaamad u ah ilaahay wuu shaqo gashadaa waa ka yihi nabigeenu calayhi salaatu wasalaam ina allaha idaa axaba cabdan istacmalahu ilaahay addoon hadduu jeclaado ilaahay wuu shaqo gashadaa wuxuu ilaahay ka dhigaa addoonkaa jidhkiisa mid ku foogan oo had iyo jeeraale ku shababan ilaahay subxaana wa tacaala cibaadadiisa iyo waxa ilaahay u dhoweynaya ee sahay aakhiro u noqonaya waxay saxaabadu nebiga ku idhaahdeen ma stacmalahu ya rasuula allah istacmalahu macnaheedu waa maxay rasuulka ilaahayow qaala wafaqahu licamalin saalixin qabla mowtihi addoonkaasi intaanu dhiman maalmaha kooban ee adduunyada dusheeda uu ku nool yahay ilaahay wuxuu waafajiyaa camal saalixa oo sahay u noqda yowma alqiyaama sida ilaahay subxaana wa tacaala uu yihi almaalu walbanuuna ziinat lxayaati dunya wاlbaaqiyaatu saalixaatu khayru cinda rabbika hawaaba wa khayru amala arrinka lixaad ee bilaa manfacada ahi waa maxabatu laa tataqayadu biridaa'i اlmaxbuub wa imtithaali amrihi waa addoonku inuu sheegto inuu ilaahay subxaana wa tacaala jecel yahay wuxuu sheeganayaa addoonku ilahay uu jecel yahay wuxuu sheeganayaa addoonku inuu nebi maxamed jecel yahay diinta islaamka inuu raalli ka yahay haddana maxabada uu sheeganaya kama muuqato raaligelin uu raaligelinayo ciddaa uu leeyahay waan jecelahay oo allah subxaana wa tacaala iyo inuu amarkiisa uhogaansamayo u hogaansamayo hadihi maxabat daayaca laa tanfacu lcabd bal hiya maxabat kaadiba waa maxabo bilaa faa'iida bal waa maxabo aan run ahayn oo aan xaqiiqo ahayn waayo hadday ka dhab tahay addoonkan ilaahay subxaana wa tacaala inuu jecel yahay ilaahay subxaana wa tacaala waxaa raali gelinaya ayuunbuu samayn lahaa waxa ilaahay ka cadhaysiinaya uu ka fogaan lahaa amarka ilaahayna subxaana wa tacaala uu hogaansami lahaa qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuuni yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum hadday idinka dhab tahay ilaahay inaad jeceshihiin waxaad ku muujisaan jacaylka ood markhaati uga dhigtaan inaad nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam raacdaan ood waddadiisa martaan ood ilaahay u caabudaan siduu u caabuday ood ilaahay ku caabudaan wuxuu nebi maxamed ku caabudo bidcadaad iska ilaalisaan waxaa kaloo ka mida maxabada daayaca ah inuu jeclaado addoonku cid aanay manfacadoodu maxabadoodu aanay anfacahayn oo aanay waxba u kordhinahayn sida inuu jeclaado qofku gaalada ilaahay uu amray inuu naco oo nacaybshiiyo qalbiga waxa weeyaan ugu haya maadaama ilaahay iyaga uu necab yahay in addoonka jacaylka nooca cishqiga la yidhaahdo oo nooca ay la socoto shahwada iyo doonista naftu inuu makhluuq jeclaado waa marad iyo xanuun qofka qalbigiisa ku dhaca jacaylka noocaasi anfacina maayo addoonka bal addoonka wuu dhibaya ilaahayna uu ka fogeynayaa subxaana wa tacaala sidaasoo kale maxabada abiiciga ee addoonka ilaahay uu ku beeray ee uu jecel yahay addoonku ehelkiisa awlaaddiisa maalkiisa haddii addoonka ay ku kalifto wixii ilaahay uu amray inuu dayaco daraaddooda u dayaco wixii ilaahay uu diidana iyaga daraaddood inuu u sameeyo maxabada noocaasi addoonka anfici mayso bal taduruhu wa tubcidu can illaahi tabaaraka wa tacaala way dhibaysaa ilahayna way ka fogeynaysaa arrinka toddobaad ee isaguna arrin tacab khasaara ahi waa waqtun mucatalun can istidraaki faaritin aw iqhtinaami birin wa qurbatin waa addoonka waktigiisu inuu ka maran yahay fursado dhaafay addoonku inuu ka daba tegaayo sida towbadii oo kale towbaddu waa waxyaabo dhaafay oo ka tegey ayuu addoonku kaga daba tegaya oo ku saxaya sidaasoo kale cibaadaad sida sunnayaasha addoonku uu doonaya faralladu hore u dayacay meeshoodii inuu ku buuxiyo si loogu kabo meeshaasi ay ka maqan yihiin yowma alqiyaama marka ilahi subxana wa tacala la horgeeyo haddii waktigu taa uu ka maran yahay sidaasoo kale uu ka maran yahay qofka waktigiisu khayr waktigiisu uu taagan yahay inuu sameeyo farala ama sunnaa addoonkaa waktigiisaasi waa bilaa faa'iido waayo nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay addoonka waxyaabaha la weydiin doono waxaa ka mida can cumrihi fima abnaa fima fima afnaa wa can shabaabihi fima ablaah waxaa la weydiin doonaa cumrigiisii muxuu ku dhameeyey hadduu cumrigiisu ahaa mid ka maran labada arrimood aynu sheegnay wanaag dhaafay oo uu ka daba tegayo iyo wanaag waktigiisu uu taagan yahay o uu samaynayo su-aashaasi addoonku ku dhacaya waxaa la weydiin doonaa addoonka cumrigiisa qaybaha u qaalisan waa dhalinyaronimada muxuu qofku dhalinyaronimadiisii ku baaliyey way baaliyoobi doontaa oo qofka haddii geeriya ay dayso gabow baan daynahayna ka daba iman doona qofka waktigiisu waxyaabaha u qaalisana ilaahay subxana wa tacaala uu siiyey buu ka mid yahay inuu waktiga iska dayaca maaha waa inuu ku camiro wax sahay u noqdo adduunyadan addoonku waa ka tegi doonaaye arrinka sideedaad waa fikru yajuul fi ma laa yanfac addoonka fikirkiisa oo ah shaqo caqligiisu uu qabtaa iyada lafteedu waxay noqon kartaa mid addoonka tacab wanaagsan oo xaasilisa iyo sahay qiimo leh oo yowma alqiyaama addoonku uu ka faa'ido ilahayna ugu dhawaado addoonkana iimaankiisa kobcisa camal saalixana sabab ugu noqota waxaa kaloo addoonka fikirkiisu uu noqon karaa miduu ku bixiye waxaan macno u lahayn oon iimaan u kordhinahayn cibrana aanu siyaadinahayn sahay aakhira inuu qaatana sabab aan ugu noqonahayn waxyaabaha tacab khasaarka waxaa ka mid ah fikirka addoonku uu ku bixiyo waxaan nafci u lahayn addoonku waa inuu ka fikiro makhluuqaadka ilaahay alsamaaa walard waljibaala walbixaar samooyinka iyo dhulalka badaha iyo buuraha makhluuqaadkan ku hareeraysan kuwa ka sarreeya kuwa ka hooseeya waa inuu ku garto cadamata alkhaaliq allaha abuuray subxaana wa tacaala weynidiisa waa in arrintaasi ay geliso baqa ilaahay uu ka baqanayo waa inay arrintaasi sabab ugu noqoto uu hoggaansanka ilaahay uu hoggaansan yahay ee khadka ilaahay uu jeexay dhinacnaba aan uga baxayn waayo makhluuqaadka waaweyn ilaahay way adeecaan amarkiisana ma khilaafaan ina fii khalqi الsamaawaati wاlard waاkhtilaafi اleyli wالnahaar laaayaati liuli اlalbaab ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala abuurka samooyinka iyo dhulalka isweydaarashada habeenka iyo maalinta aayad wax lagu qaato ilaahay cadamadiisa iyo weynadiisa lagu garto ayaa ugu sugan dadka caqliga leh fikirkooda sida saxda u isticmaala kuwa kale way iska dhex mushaaxayaan makhluuqaadka waa weyn ee ilaahay weynadiisa ay ku garan lahaayeen haddana kama faa'iidayaan waxay ka fikirayaan waxaan macno lahayn oona ilaahay ku garanahayn subxaana wa tacaala ilaahayna aanay ugu dhowaanahayn iimaanna aanay ka ziyaadsanahayn cibrana aanu noqonahayn manfaca adduunyana aanu lahayn arrinka sagaalaad waa khidmatu man laa tuqaribuka khidmatuhu ila allah waa addoonku inuu u khidmeeyo u adeego oo xooggiisa iyo waktigiisa iyo dadaalkiisa uu ku bixiyo adeegu u adeegayo mid uu adeegiisu ilaahay aanu u dhaweynahay subxana wa tacaala laakiin laga yaabo ilahay inuu ka fogeynaayo sida qofka sharka uu ku caawinayo ama isaguba shar sabab ugu noqonaaya waa inuu ubadkiisa u shaqayntooda iyo biilka u raadinaayo iyo xaaska mashquulka uu ku mashquulo uu khidmaynteeda uu kaga mashquulo ilaahay subxaana wa tacaala faraa'idiisii iyo xuquuqdiisii iyo wixii ilaahay subxana wa tacaala u dhoweyn lahaa cid aan uu adeegeeda iyo u shaqaynteedu aanay sabab kuugu noqon ahayn in adduunyadaadu ay hagaagto hagaag xalaala ama aakhiro sahay wanaagsan inaad u qaadato u khidmayntoodu waa tacab khasaar arrinka tobnaada u dambeeya wuxuu yahay waa addoonku inuu ka baqdo ama wax uu ka rajeeyo xaggiisa wax uu ka filanaayo cid ilaahay uu maamulo waa makhluuq isaga oo kale ah falaa takhaafuuhum wakhaafuun ilahay wuxuu idhaha ka baqanina makhluuqaadka anigayga baqda ilaahay haddaad ka baqata ilaahay baa foodooda haya maskaxdooda iyo caqligoodana maamula go-aamada ay gaadhayaanna ilaahay baa qadaro marka hore idmood doona ilaahay kama madax bannaano makhluuqaadku siday doonaan ma yeeli karaan allaha adigu ku xidhan oo raalligeli ilaahay baa subxaana wa tacaala iyaga kuu dullayn doona wixii aad rajaynaysa ilaahay ka rajee ilaahay baa addoomaha kuu sakhiri doona oo iyagoo sida oo faruur xidhan bay keeni doonaan waa ka yidhi nabigeenu calayh isalaatu wasalaam isagoo la dardaarmaya cabdillahi bni cabbaas yaa ghulaam idaa sa'alta fas'al illaah waida istacanta fastacin billaah bal inankaa yar qalbigiisa siduu ilaahay ugu xidhay nebi maxamed u fiirsada inankaaga yarow haddaad cid wax weydiisanayso ilaahay weydiiso makhluuq hoos ha ugu noqonin ilaahay bay khasnadihiisu buuxaan ilaahay baa deeqsiya ilaahay baa la ibarya ilaahay baa makhluuqaadka maamula haddaad kaalmo doonaysana kaalmada ilaahay subxana watacaala ka dalab rajadaada u weyn ilaahay subxaana watacaala ka dhigo qalbigaaga ilaahay ku xidh makhluuqaadka asiir ha u noqonin mid iyaga u qafaalan laa yamlikuuna lianfusihim nafcan walaa dara naftoodaanay waxtar iyo waxyeello u haynin walaa mowtan walaa xayaata naftooda geeri uma hayaan kama celin karaan oo kama dibdhigi karaan nolol naftooda uma hayaan maxay adiga ku hayaan makhluuqaadku waa ducafaa amhaaluk hoos ha u noqonina kor u bax qalbigaaga ilaahay subxana watacaala ku xidh tobankaa shay aynu nidhi waa tacab khasaar waa toban shay oo ay suurtagalahay addoonku inuu si uga faa'iidaysto laakiin fursaddaasi uu iska dayacay toban baa dayacoo labow dayacoodu ugu daran yahay tobankaas idaacat lqalbi wa idaacat lwaqt inuu addoonku dayaco qalbigiisa iyo inuu dayaco waktigiisa qalbiga in la dayacaano waxay ka dhalataa ithaaru dunya cala alaakhira inuu adduunyada ka doorbido aakhiro oo aakhiro iyo adduunyo markuu isgarab dhigo inuu aakhiro inuu adduunyo horraysiiyo oo aakhiro u ka horraysiiyo waktigiisa inuu dayacu ka faa'iidaysan waxay ka dhalataa tuulu lamal inuu is idhaahdo muddo dheer baad adduunyadan joogaysa oo fursadani ha tagtee iska daa kuwa dambead ka faa'iidaysan doontahay fasaad oo dhami markaa wuxuu ku soo ururayaa fasaadu dunya walaakhira fi itibaaci alhawa wa tuuli alamal inuu addoonku hawadiisa raaco oo wuxuu ilaahay u dooray naftiisu waxay u doortay uu ka raaco iyo inuu addoonku dheereeyo rajada uu ka qabo sii joogitaanka adduunyadan uu sii joogaayo hagaag oo dhammina wuxuu ku ururaya itibaacu lhudaa inuu hanuunka raaco wuxuu ilaahay addoomihiisa ugu yeedhay walisticdaadu liliqaa iyo mar walba addoonku inuu geerida xusuusnaado una diyaar garoobo wallahu lmustacaan ilaahay hayna waafajiyataa rabbina subxaana wa tacaala haynagu caawiyo wallahu aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu